bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxib yaala meel kastiisin roogdaangiyo si kasto niin dhugunsada itan waliba hawada siinkulee hamiin fayla jimaa fayla ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan qodobada barnaamijka kulanka warsan hoo ilaahay awoodile laku helaysan ka dheega doontan oo anugu socdaalena siinkahay waliba ku mid aha dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawac jeysadiyo waliba ka dhiyay degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo maamulka degmadaasi markana ah amarka b antihan raabtiyo qaban dhaqdhaqaaqa shabaab iyo isku ku guuraan degmadaas haddaba maysheeni anti hataa markaasi ha ku baha maamulka degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta saas oo kale waliba isin dheega doontana wasaaradda ganacsiga iyo warshado dowladda federaalka soomaaliya waliba sheegtay anti reedam hoolgeli doonta warshadoogii dalka soomaaliya isla maraxantaasna wal badan lagu qabadi doona xaaladda ganacsiga dalka soomaaliya haddaba maysheeni anti hata wasaaradda ganacsiga arrintaasi ku hadal oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya waliba sheegtay hantii cisbuuca hataha dareera liska furo doona jidadka xiriiryow beledka baydhabo iyo beledka xamar haddaba maysheeni hanti wasaaradda arrimo gudo arrintaasi hatu ku hadala xilli weefdi ku dareeri wasaaradda arrimo gudo diyaarad uusakaseedii degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo siinkahayna ante safarka xiga ka seeda doona madawiinagii hore ee dalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud barnaamijkiiya oo kuka dhugunsada doonta ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya yaa sheegay intii ajanabi indhisa doono garoonka magaalada muqdisho shacabkan iyo isku xilmaamaan anti ajanabi garoon andhisa haddaba maysheeni anti ra-iisul wasaaraha hataa arantaasi isuku hadala saas oo kale waliba una siinhayne mas-uuliyiin langhaysada musuq maasuq oo xabsaga la dhig barnaamijka kulanka warsan yaa oo kaka dheega doonta barnaamijku waliba hasiin saaray waana siinla dareeri doonay anigu maxamed aadan cabdulaahi maxmed soodaala walibana ka dhugunsado doontana qodobadaas iyo qodobo kale uun hoosiin dhikahayna haga dhowaada markale iyo markale barnaamijka kulanka warsan akhiyaaray hamiin fayliyasan lena hamiignama jimaaha galaatuu khamiisnee baahayta taarigdan iyo ka eedanta soddonka bilo sideedaad ee agoosto sanadka labada kun toban iyo sideedka magaagay socdaalu idaacadda warsan u farsamada saaxiibkayga gaabshaaw waliba hawada siinkulea hamiin fayla walibana si toosa ninku dhugunsadaytana aalada life streamka iyo muujado gagaaban ee s w ga lankasow ku bilaabay dagaal khasaare jeysaday iyo waliba ka dhiyay degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo maamulka degmadaasina amaryo ka biyan intii hanraabtiyo gaban dhaqdhaqaaqa shabaab degmadaasi si degdege isku ku guuraan laakiin hangnagada doogna wasaaradda ganacsiga iyo warshado dowladda federaalk soomaaliya waliba sheegtay antiye reedan bilaabo doonta howlgeliyowkii warshadoogii dalka soomaaliya uuse lahay wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshado dowladda federaalk soomaaliya doctor daahir cabdi cabdulaahi doctor go yaa qadka taleefonkii idaacadda warsan mar dhowaaytaana kala xiriiri isugo ku mid ee wafdiga walina uuse sheegay anti dhowaan yo bilaabo doonaan dhisowka warshadoogii saas oo kalen waliba uuse ku warbiyay intii uuse maalinta beriya uuse furama doona shirkii madawiinaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uusan ku qiib galay dalka jaynaha kaasi oo lanka hadalay horumaryowka ganacsiga afrika iyo dalkaasi shiinaha haddaba wasiir dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshado dowladda federaalk soomaaliya oo qadka taleefonkii in ku warmay waliba hadaljiy kumid tahay
eedyada maasanta madalaayo seeniraad warsan shaqaalasha iyo wariyaasha adana ka imaanaga insha allah waayahay mudane wasiir wali faahfaahinoo siyaase ee shirkan uuse ku qiib galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo jaynaha iyo africa dhanka ganacsiga eedyada maasantii madalaayo sisan la socotaan shalay wafdi madaxweynaha hogaamiya oo wasiirka wasaaradda ganacsiga na kamid ah iyo wasiirka qorsheynta kamid ah iyo wasiirka maaliyadda iyo ambahi wadanka bakin wadanka magalaysa magaalada bakin caasimada maxalada china runtii shirkaas waybuashir oo wadamo badan oo konton iyo afar wadan oo afrika kamid ah qiib galaayeen oo lanka hadalo shiinaha xiriirka shiinaha iyo iyo afrika dhexe oo arrimaha ganacsiga ayaa lan gudaha waayey marka shaqaasa kulley madaraysanaysayden sisan la socotaan dowlada federaalka mana hataa haaladii way priority number one walaan ku hogay number one sii waybuwa dhanka dhaqaalaha inay la kobciyo dhaqaalaha dalka nini oo wadan kunsiday lagamaalgalada fadi oo madara maalgashi shisheey lahangajeedii fadi shaqa abuur sidii lansuubii fadi sidii umada madaraayseen wadanka dhaqaalaha masocod fadi runtii dhaqaalaha madi koror security amniga naftiya madaraaysen walbadan kordhiyaas marka shirka way kasaabsanya madaraaysen africa iyo iyo iyo iyo china sidii oo ganacsiga aan wada aan wada xiriira fadeen marka xiriir noocaas awa waayay hadda shirka furumay mise wali la kawada maalinta beriya intiisu furum
shirka beris soo noqota ogna madaraayiso shakani bere furma ogna oo lanka hadal doono sanadkiiba hal mar laqobade oo lanka hadal doono madaraayiso arrimaha ganacsiga meha korori africa states shiinaha nafdi madaraayiso awood badan oo dhanka ganacsiga kuweel dhalafadi dhinaca badaacadis manaa badaacadis wasaara uu doonay warshadooshay siyo africa baan ku wadajifaday africa siyo kobcasha dhaqaalaha manaa lanqobariyo marka madaraayiso shirka kulley sida oo naqdi ogsugna ila beri furma insha allah waaya soomaaliya ahmiyadanta la eega in leeyi shirkaas africa iyo jinaha oo dhinaga ganacsiga
runtii shirkaas muhiima inlay soomaaliya sida la socota madaraayiseena soomaaliya waa dadka soomaaliya oo ilaa reer boqolkiiba siya kan ganacsato way ganacsiga soomaaliyeedna madaraayiseena waa halkishi oo burburna madaraayo soomaaliya burburkadhihageedo inta badan burburen laakiin dhanka ganacsiga ma burburna runtii kobac dhaqaalo badan la suubiy sidaas telefoonada way kamid ah madaraayiseena kulooyinka waxawalaa dagaalean way kamid shirkadaadkan oo raashinka badan ama ama keertamana biyooyin laa suuqiyo marka waa ilaa arag hore soomaaliya ahamigiilan kasadi soomaaliya way ubaahantaa madaraayiso waqtahada kuni oo la maalgalada in warshado badan la sheena oo yaryar waxaana u yimiha yarada nagatay wadankii la maalgeliy ka qaadan madaraayisoen maadaama una haysan xeeb dheer oo reerta ka dheer africa una dhana maadaama dalbilaar oo siya tigtar hector lakesa oo madaraayisoen madaraayis hector waayo arahan madaraayis gaalada ka xisaabayan oo intaasoo baa hadis madaraayis haysan oo dhuldeereed kafayle runtii in la maalgalada way buwaan caalamka lahanjiyadii wal muhiim ee way marka faa'iidooyin badan manadhayseen iyo iyo leeshirkaas nasiisan la socotaan shirka ganacsiga oona soomaaliya manama kamid tahayna commerce wala araw kamid tahayn oo dhulkun buwaan wadamada laska araw mana bariga africa laska araw namudata manadhayseen bilkrow iyo ra-iisul wasaaraha saxihi inay sida soomaaliya qayb ka nagat ini oo ururkaas commerce la araw kabiiras oo africa oo alaabtada shal dhoofiya madaraaysan badeecooyinka canshuuro landhimo marka w t o walaaata galahayn hadii soomaaliya madaraayiso hata sidii ka gala fadhi memberka kanaga fadhiya ka dadaalahayd w t o way ba world trade organization way oo ah mana ururka ganacsiga adduunka way si soomaaliya naftiyan kamid naga fadhiya marka wayba diida faylan way walyaalo badan oo qur-aanka fayl oo dowladda ka tallaabsada fadhi way marka way ka rajeen inay guul badan iyo ka rajeen inay oo dad badan oo kamid ah caalamka oo soomaaliya xaaladii madaran iniyo xajiidi doonta wadanka marka maalka lagu dooran marka shiryeed muhiim ee runtii waaya shirkaas markii ha dhammaada isleta wali ha ku baa doona qodobo oo soomaaliya dhiirigelin insuubiyow dhanka ganacsiga soomaalida jaaliyada eh oo dalka banaanjay rooga kiileta anti shirkaas markii ha dhammaadayo ha ka dhiiridi doonan wadanjo
runtii madaraayiseejaaliyada mana soomaaliyeed runtii waa jaaliyada hadda mana soomaaliyeed ilaala hada wadanka mana horumarka dheer jaaliyadooyinka mana number one ee dadkii oo wadamo badan seeday warbadan ha aragay iyo fikradooyinkii ha arageen ganacsi ama maybil iyo maylka haysan inay wadankan wareejiyeen antan horumarka oo ganacsiga hata soomaaliya ka dheer mana iyo sababne marka way rajeeyeen insha allahu tacaala ganacsato badan oo soomaaliyeed la jirti oo ku saabsan shirkadooyinka weyn hadii nagala fadhiya bangiida hadii nagala fadhiya madaraayisen handangiiska le ama hadii nagala fadhiyo shirkadooyinka unkareed madaraayisha raashinka sheenaal ama maraadibka maraakiibtiska le marka dad badan ha wafdiga kamid ah marka oo ganacsato eh way kamid ah madaraayishen rugta ganacsiga soomaalida kamid ah wafdiga dadka meeliseedi marka walbada aniga ha ka faa'iidaaye madaraayishen iyo iyo badanta marka insha allah kulleyba madaraayishen shirco buul kala jeeya way waaya mudane wasiir hore waliba lanshal diray rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya taasi oo wasiirada wasiiradii xiligaasi xilkahayti ka eedayti intii arrimo fara badan iyo isdaw mareeno ee dhanka ganacsigana hooga yar shako badan iyo geliyan marka maadaama isin hatu wasaaradii koytan ee arintii way xaliyey sidase ganacsiga rugta ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya iyo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya sideen wada shaqeeyahay
runtii rugta ganacsiga rugta ganacsiga marka la arabo rug ganacsi madalay soomaaliya sheegaya marka jirta way buu madalay wadamada macaalamka ka jirta rugta ganacsiga wadankaas istiqraati way nawa iba hooseeya wasaaradda hooseeyaas oo ganacsiga hooseeyaas marka haddii cabashooyin walaas jireen una noo horeyeen kolley madalay iyadoo la xaliyey dowladda mana wasaaradda wasaaradda maxaa la yihahdaa wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo rugta ganacsiga iyadoo shaqeeyaan yakoyni marka baskuley ama hor la xaliyo way madarajan haddana madarajan wada shaqeyn faydiye manaa ka dhexaysa wasaaradda iyo hogta ganacsiga oo soomaaliyeed marka nidaamka saxkabahi madaraxtawalba madarajan hogta ganacsiga soomaaliyeed matalaas ganacsatada soomaaliyeed matalaas waa waa hay-ad brightinte laakiin oo ganacsiga laakiin madarajan haddana way hooseeyaan madarajan wasaaradda ganacsiga marka wada shaqeyntan iyada anfaylat
waaya soomaaliya tangiyo intii aan burburno weliba lahaytay warshada oo caan eh oo weliba warshadii baastada warshadii kobo warshadii kalluunka warshado oo hatanta laanka koobo korna lahaytay warshadoogaas wasaaradda maynku qorshaysan xilligaas intii reedan nagda
runtii madarayush walaala wali wasaaradda maxaa la yihahdaa ganacsiga warshadaha ilaha ada jirtay dhan runtii mada diiwaan galamin sida lasoo tuwa danka burburi maadaama uu burburay labaatan sani wala jira burbur laka jiray xataa may ka jirna mana dib u kabasho wasaaradooyinka madarayusheen warshadooyinkaas inay madarayusheen faylalka wasaaradda kamid yihiin madarayusheen la tarakoobi tarakoob baadana may la fadeen insha allah mashaariic inay lan xalo mana si dib lahan ka naga hadda way rajeene marqow iniga warshadii dahwada madarayusheen oo wasaaradda kalahaytini oo arantiya la gala madarayusheen kolley processiyasooda warshado kala diwan madarayusheen dowla dadka la haytiya aramoja soodan qaar madarayusheen waa burburen seesana sootaan bal oo biro hataa madax mayaalan bulshadaysa isku yaala markun weyn baahanta mashaariic badan maxaa lidaa inilan hala fan oo intaas leero warshadooyinka halmar la keeyo dowladda federaalka madarayusheen mahayt runtii laakiin kolley madarayusheen waa la wali haytmay may rajada may rajadan doontaa in dowlado badan saaxiiba leelah la heliyo la maalgeliyo wadanka marka way kamid tahay tawaliyaalan oo madaxweynaha nasiixada sadan baahi kolley madarayusheen shirkadooyin badan ay laga yaabani oo helis lahasuubiyo lahalagalis awarad lahalagala oo wadankii kooyano aragaan warshadoogiyaalen nasiixada madarayusheen qayb kamid noqdaan marka runtii wasaaradda qorshe badan kadegsankeed madarayusheen kolley wali oo oo manaha otasheena giliyaasa dhiilaayin waaya anka dambeyntii ganacsatada soomaalida oo unto badan aan aaminsanayno wadanka gudaajee intii ganacsila ka abuuro karo maynka baaqi laaytay waan an sheegi laaytay adigoo ka hadalo magaaga wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha soomaaliya
ganacsatada soomaaliyeed runtii meel kasii romaynka baara ini wadan soomaal galadan ini wadan shaxkanagadan horta aragaan aragaan horumarka wadanka dareer madarayusheen ganacsiga badanye hal milayna e madaraysh meel la meeliyo fikradii cusub iyo sheenan madaraysh luqoyn inay oo lihil geli wasaaradana markay qasbanta inay on full right madaraysh kastoo documentation ilan baahanye madarayshna runta hadina qodolayti shabtagi hadina qodolayti madaraysh waxyaalo ka kashay macnaha dowladda kashay marka ini wasaaradda wasaaradana full right marka mayn maynka baahayniyo wadansho duxanka nagadaan oo wadansho maalgaladaan madaraysheen wadansho shaqooyin manaa hadii la maalgalada la socoto waliba dhalinyaro badan oo soomaaliyeed oo madaraysheen wadanka maadaama dhalinyaro badan iyo shaqooyinka helaan marka maynka baahayniyo wadan shaqanagadaan wadansho maalgaladaan
waa hagaag dhugunsudayaalkaas waliba hay wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshado dowladda federaalka soomaaliya mudane dictor daahir cabdi cabdulaahi dictor gooh oo qadka taleefanka idaacadda warsan isugu rooga magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya si toosa inku ku warmay mudane eedan mahadsanta
aad iyo aad mahadsanta insha allah mahadsanta
مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربه ظاهر بوشرا بروستو امبارجر بلاس مقايد هنغورد بوشرا بيجي بورا نوايان بهولهان ارور سدايان بردي قبو في لغارغاو بيل المهر قلايو بان فورا لنبولي رونغا بانكا هسبان دقدي بارتي راشين كاكرتي بلشوي كويا كبولغا كرتي بحراشين بوهلي مئة karyow kallaka shalbariime'eya kookadaa bilaay hoobi hoo raashin ata mbogaaso dhedhashay bariime ambaaha naaytay weydiyaasi busraa ankaseedaa ku bulqaasa kooyaa walaalayaal bilcadicii suurada nadaafadda beddinshe'ii alaabtiyee si lahan suubiiba baahi
waa hagaag dhugunsadayaalka qiimo iyo qadarinta leh weliba hawada siinkula ahmiin fayle weli dhugunsada aytana barnaamijkii kulanka warsan weliba hanindareere dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawac jeysadii oo ka dhii degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose iyo maamulka degmadaas oo amararku bii anti hanraabta iyo qaban dhaqdhaqaaqa shabaab ee degan degmadaasi si degdegay iyo degmadaasi kukuguran laakiin hangnagada doogno wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya weliba sheegday intii isbuuca hataha dareer liiska furi doono jidadka hariiryow beledka baydhabo iyo beledka muqdisho wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimo gudo iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya master xuseen xaaji oo la hadlayay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ya waliba uuse sheegay intii isbuuca hataa dareer liiska furi doono jidadka hariiryow magaalada muqdisho iyo beledka baydhabo hataba marar qadka taleefanka idaacadda warsan aan ku waraysadii weliba hadaljeey kumay tahay degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayaan booqanay waxaa- waxaana u booqanay waxa waaye inaa een, jidadka iyo ceelasha iyo waxaas inaan dhisno jidkan oo shabeel een, walaweyn iyo een, jidkan degmada afgooy iyo magaalada baydhabo iyo deg- in la furo jidadkan la dhiso een, iskoolaadka iyo waxaas sida degmada ay u shaqayso iyo amnigeeda iyo heerkeeda waxbarasho meesha uu maraayo inaan u kuurgalno saasaa u booqanay degmada walaweyn waayahay safarka yaa kugu wehelinayay ee adigu aad ku tagday degmada wallaweyn Een, waxaa igu wehelinaya gudoomiye een, gudoomiye ku-xige gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda ee gobolka Cabd- een, cabdifataax iyo aniga aa meesha booqanay iyo wafdi kale oo oo isugu jiro ee, qolooyin oo tis balaas la dhahayo oo meesha mashaariic ka fulinaya marka ma waxaad ku tagdeen safar dhulka waxaan ku tagnay safar habada ah Eh, maxaa idinka muuqanayay marka aad tagdeen degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo ka tirsan koonfur galbeed degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waxaa loogu muuqanaya waxay tahay een, een, degmadaas waxa waaye mid amnigeeda laisku haleyn karo ciidamo cii- ciidamo oo waxaa joogo een, kuwa koonfur galbeed waxaa joogo ciidamo maraykan waxaa joogo een, ciidamada danab ee ee dowladda federaalka soomaaliya marka degmo oo amnigeeda iyo waxeeda laisku haleyn kara aad iyo aad waa marka qolooyinkii tiis ka socday oo idinka oo koonfur galbeed ka socday marka aad degmada tagdeen maxaad qabateen waxaan wadnay injineero waxay qabteen dhul meeshii wadada laga dhisay oo, een, wadadii burbursay iyo een, waa la cabiray wadooyinka iyo waxaasaa aa la cabiray degmadii iyo wixii een, in in micnaha een, la dhiso degmada qa- qaab fiican qaabka hadda ay u dhisan tahay qaabka ee, ka casriyeysan in in loo dhiso waxaasay qabteen injineerada ay ay- ay cabirteen ma dhisi doonaan mise waa un iska abireen way ka tegi doonaan oo idinka ayaad eh, eh, mashaariic raadin doontaan maya ilaa ay hadda way joogaan waaba laga howlgalay markii la cabiray waa maalintii labaad waa waa waa- waa- ee- ee isla maalintaas waa laga howlgalay haddana dhismaheeda iyo waxeeda meel fiican uu maraya maxay samayn doonaan eh, jidadka eh, iyo ceelisha marka laga reebo oo laga soo tago maxaa kale oo ay samayn doonaan xafiisyada dow- oo- een- oo degm- oo xafiisyada degmada ayay dhisi doonaan waxay dhisi doonaan saldhigga booliska wa- mashaariic badan ay qaban doonaan waxaa la dhisi doonaa iskuulaad iskuulaadka waxbarashada waxaasoo dhanaa la qaban doonaa insha allah waaya wasiir ku-xigeenkii wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa tahay waxaadna ka soo jeedaa marka laga hadlayo degmada eh, wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose fatahaadihii uu sameeyey webiga shabeelle dhibaatooyin ayaa dadka ka soo gaartay dhinaca kale gaadiidka ma imaan karo magaalada muqdisho dhibaatooyin ayaa wadooyinka ka taagan marka ka mas-uuliyad ahaan deegaankii aad matalaysay maadaama marxaladaasi uu ku sugan yahay maxaa kuu qorshaysan xilligan xilligan waxaa ii qorshaysan een, deg- waxa aan degmada u tagnay kamid tahay waxyaabahaasoo dhan inaan inaan inaan xalino oo degmadii wadooyinkeeda iyo waxeeda iyo buundooyinka burbursan waxaasoo dhan in la dhiso dhanka dhismaha marka laga soo gudbo adiga ammaan doro ayaad waxaad u soo raacday diyaarad oo ku- uguna timid eh, degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waalidiintaada haddii ay dhibaato gaadhona adigu aad gaadiid ka soo bixi karin maxaa kaaga qorshaysan arrinta noocaasi ah wasiirka arrimaha gudaha maadaama aad Een, aniga een, um, een, ma- een, kam- ma ahan een, inaan u- um, ee, safarkaas oo diyaaradda aan u raacay inay een, een, amni darro tahay oo dhulka amni oo amni darro tahay een, ma ahan laakiin waxa diyaaradda aan u raacnay oo meesha aan u tagnay waxay tahay in howl fududeen waqtiga timeka noogu yaraa sidaas aawadeeda diyaaradda u raacnay Me- dhulkana waa la mari karaa dhowr jeerna waa marna hore tahay haddana waa la mari karaa ee arrimahaasi oo dhan ee degmada wallaweyn markaan ka soo gudubno bulshada adigu aad matasho ee koonfur galbeed oo idil degan inta badan marka ay ka soo tagayaan magaalada muqdisho una socdaan magaalada baydhabo waxa ay waddooyinka kala kulmaan dhibaatooyin xooggan taasi oo ay ka mid tahay dhac boob iyo kufsi kuwaasi ma ka hadasheen idinka ee ma qorshayseen sidee sida looga gudbi lahaa aad iyo aad waa- waa madaxweynaha ka hadlay een, wa- wadada in laisku furaayo mar dhow anaga waa ka hadalna shir weynaa la qabtay oo caalamkao dhan ay kasoo qayb galeen insha allah maalmaha dhow een, oo oo isbu- isbuucan oo lagu jiro waa la furi doonaa waxaa la arki doonaa een, baydhabo nin kasoo baxay oo baabuurkiisa wato marka ku tegayo walweyn ku tegayo meel kasta ku tegayo insha allah saacadaha dhow een, mar mar waliba wax baa la qabtaa haddana wixii la qabtay intaasay noqdeen haddana waa sii soconaynaa insha allah isbuucyadan dadka deegaanka iyo waxaasoo dhan een, iyagoo baabuurtooda iyo waxooda wataane baydhabo intay kasoo baxaan wallaweyn ka waraacnaya haddii ilaa yidhahdo waaya ma ololaha kambeenkay ka mid tahay mise waa wax dhab ah oo adigu aad ka hadlaysa wax dhab ah oo aniga aan ka hadlayo waayo olo- olol cambaign iyo waxaas ma ahan dadkan een, ma- mar waliba waan ka waan ka shaqayn jirnay een, waxyaabahaas oo kale haddana waa ka shaqaynaynaa cambaign iyadoo la gaarinaaba aa- aa ka shaqeeyoohaynaaba hadda aan- aan meel meel kasta tegoynaa marka wax waaye waa waa- waddooyinkaas iyo waxaas waa laisku furaa insha allah cambaign maaha waaya goormee dhici doonaan arrimahaasi oo idil oo adiga iminka aad sheegayso wiigaan dhexdiisa way dhici doonaan insha allah waayay haddii ay dhici waayaan shacabkii ee ee idinka aad matalayseen soo uma arkayaan in idinka dantiina oo keliya aad fiirsanaysaan oo idinku aad shuqul ku lahayn arrimaha shacabka maya maya maya maya shacabka dowl- dowladooda iyagaa doorteen iyagaana dhisteen haddana dowladooda way ku kalsoon yihiin Een, mar walibana shacabka way- way- way- dadka way- een, dowladda way ku kalsoon yihiin wax kale oo dhib ah oo meesha ka taagana ma jirto waayay dowladdoodii ay doorteen haddii ay waxba ka qaban la'adahay dhibaatooyinka ka jira inta u dhaxaysa wallaweyn iyo magaalada baydhabo dowladdooda miyay ee, ee, ee, sidaasi ee, awooddeedii tahay maya dowladda awoodooda intaas ma ahan dowladda wixii karaankeeda ahna way qabatay inta u dhimana way qaban doontaa hadda wax burbuleen taagana ma laha waaya shacab weyne fara badan ayaa dibadbaxyo ka dhigaya magaalada baydhabo iyo degmada afgooye kana cabanaya ee dhibaatooyinka wadooyinka ay kala kulmayaan wasaaradda arrimaha gudaha maxaa ugu qorshaysan arrintaas shacab dibadbax dhiga ma jirto shacab oo dibadbax dhiga doonana ma jirto shacabka kaliya waxay dibadbax u dhigayaan dowladda inay taageeraan waaye shacab kale oo dibadbax dhigaayo oo si si qaldan haday idaacadaha u tarjumayaan waa gooni laakiin shacabkaas waxay dibadbaxa u dhigayaan wa- waxay tahay dowladooda inay taageeraan taageero ay madaxweynaha iyo dowladda iyo xukuumadooda ay u hayaan intaasay ay dibadbax dhigeen shalay mee daraad waa ogeed in oo bay- een, baydhabo ilaa iyo afgooyaba saasoo kale dibadbaxyadaas ay u dhigeen oo madaxweynaha iyo waxqabadkiisa ay ugu muujinaya intaas kale ahayd waaya mudane wasiir ani tan aan ku weydi aniga ayaa ka qayb galay dibadbaxyo looga hadlayo ee dhibaatooyinka wadooyinka shaqo joojin ayay sameeyeen shacabka degmada afgooye ee shacabka sidoo kale ee wadayaasha gaadiidka oo dhibaatooyin la kulmay magaalada baydhaban shaqo joojin ayay ku dhawaaqeen marka arrimahaasi oo idil ma ma ma waxaad leedahay ma jiraan waxba kama jiraan waxba kama jiraan waxba kama jiraan wax dibadbax dhigana ma jirto wax dowladda kasoo horjeeda oo hoosaan ah, wax la yeelaa dhahayna ma jirto wixii karaankeena aan anagana waa qabanay haddana waa qabiyohaynaa insha allah wiigaana wadooyinkaas iyo waxaas dhan waa laisku furaa madaxweynaha intuu baydhabo kasoo baxa imaan doona afguye hadii ilaa yidhaahdo waaya ma arrinta shacabka sameeyeen miyaysan wax ka jirin ma ah sac shacab wax sameeyey ma ma arkin aniga maadaama wasiirka arrimaha gudaha ahay Wasiirka Waay- Ku-xigeenka arrimaha gudaha ahay waayahay ee dhibaatooyinka wadooyinka ka jira ma qirsan tahay mise ee, kuwaasina eh, waxa ay la mid yihiin kuwa shacabka Sha- waa waa- waa la ogsoon yahay een, een, wadooyinka inay dhib ka jiraan oo kooxo nabaddiid ah ay joogaan oo waxaas dhan waa la ogyahay wax oo caalamka iyo adduunyada iyo soomaaliya meel kasta laga ogyahay waaye taas anaga ma- een, ma- ma- marna ma ma diidayno laakiin shacab bannaan baxay oo oo- oo waxyaabahaas ma- ma- ma- ma arkin anaga waayahay adiga nin mas-uulaad tahay ee magaalada muqdisho waxaad ka soo raacday diyaarad eh, kuna timid degmada wallaweyn waadna ku noqotay dadka shacabka Mm.
ee arrintaasi aan awoodin maxaa eh, eh, idinka qorshaysan ka mas-uuliyad ahaan idinka aniga markaa muqdisho kasoo baxayo wallaweyn u socdo halka een, een, oo diyaaradda aan raacay een, waxay ahayd taas howl fududeyn ay ahayd saacadaha aniga dhammaanayay een, waad aadaa u degdegsaneen laakiin marar badanba waa raacay een, een, baabuur aan marka ku tegayo haddana ee, wallaweyn ku tegayo meeshaas amni darre kama jiro wax dhibna kama taagno gobollada deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya xilligan waxa ay u diyaargaroobayaan arrimo kala duwan oo ah doorashooyinkii ee golaha deegaanka marka laga hadlayo baraawe iyo magaalada baydhabo arrimahaasi halkee ayay marayaan wasaaradda arrimaha gudahana waxaa lagu tuhumayaa in eh, dib ay u dhigayso sidii kambeyn siyaasadeed looga dhigo eh, ololaha madaxweynahana eh, eh, loogu dabaqo arrintaas ma jirta mise wax kama jiraan een, baydhabana arrinteeda meel wanaagsanay maraysaa sida la ogyahay een, meel wanaagsan meel wanaagsanay maraysaa baydhabo arrinteeda een, baraawina saasoo kale meel wanaagsanay maraysaa waana dhisi doonaa insha allah waaya ee toddoba bilood hadda ka hor waxaad sheegteen in saacadaha soo socda aad dhisi doontaan golaha deegaanka ee degmada baydhabo ma toddobadii bilood ee aan ka soo gudubnay meel wanaagsan bay marayaan le miyay taagnaanayaan mise waxaa jira qorshe kale oo idinku aad rabtaan inaad wax ku beddeshaan golaha deegaanka ee degmooyinka baydhabo iyo baraawe degmada baydhabo already hadda waa waa dhisan tahay iyadoo la dhisay qabsiga kaliya dhiman meel fiican ay maraysaa wiigan dhexlista waa la dhisi doonaa baraawina saas oo kale wax oo lo- oo gadaal loo dhigay iyo waxaas ma jiraan ee dhinaca kale degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose oo xilligan ay ku sugan yihiin cutubyo ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ciidamo kale iyo kuwa amisom ee waxaad u magacaawdeen guddoomiyihii degmadaasi guddoomiyihii hore ee degmadaasina inuu guddoomiyaha goobta tago waa u diiday maxaa idinka qorshaysan ka koonfur galbeed ahaan mise eh, marka eh, koonfur galbeed uma hisaabsana waa jiraa guddoomiyaha degmada ee marka had- waa- oo hadda wuxuu ku sugan yahay degmada marka adigana waa wareysan kartaa wax dhib ah oo ka taagan mal- malaha marka ciidamadii dowladda federaalka iyo ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa amisom way joogaan amnigeedana oqey waa waaya ee, a- daqiiqado ka hor ayaan la hadlay ee, guddoomiyihii hore ee degmada marka masariiriso ayaa ku sugan degmada kii idinku aad magacawdeen magaalada muqdisho ayuu joogaa maxaa idinka qorshaysan marka had- hadda hadda hadda eh, qadka markaa ka baxdida wici kartaa guddoomiyaha degmada marka waa joogaa een, w- wax ka jiro oo dhib ahna ma jiro degmaduuna joogaa guddoomiyaha sida aniga aan ka warqabo waayahay ugu dambeyntii shacabka caawa kaa dhegaysanaya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo maxaad la wadaagi lahayd shacabka magaalada baydhabo oo- shacabka ma- een, koonfur galbeed waxaan la wadaagi lahay gacmaha inay isqabsadaan oo dowladooda taageeraan oo gacmaha isqabsadaan nabadana in laga shaqeeyo haddii ilaa yirahdo waa hagaag dhugunsidayaalkaas weliba hay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimo gudo maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo qadka taleefankii idaacadda warsan uu sugo rooga magaalada muqdisho uu si toos idinku ku warmay
hormuud telecom hormuud telecom soomaaliya helidheella habshanma hurta halow moobel ee haasaawag iyo xiriirka bulshada laanfadowna hormuud telecom hurow hufnaan iyo adeeg hiise leh hormuud telecom hooliyow aan tabar galay marlay ka hirimay hariir luwaaldhada halkudhigga bulshadu horaan sii wadadaasana madasiinkudhagalo hadalkiin haatoy hormuud telecom meelka xiisayaan bulshada oonaka kahiranin may kahiisayaana bulshada oo waana ka kahiriyeyna adeegaha doorka ee sida adeega mobilka prepaid and postpaid adeega taleefoonka galanta iyo naykan idooba adeega fariin qoraareedka adeega wareegow dalmar international roaming adeega e v c plus iyo weliba adeega nasiye c r b t caawiye self car natiijo my exam dhambal iyo nay weliba adeega my s m s haan iyo haruubshawa mishal here ayaan hor
dhugunsidayaalka qiimo iyo qadarinta le weli weliba dhugunsida aytana barnaamijkii kulanka warsan walibana sanglena hamiin fayla meelkastiisina adduunyada ku roogdan jimaa fayla barnaamijka uu ku waliba hasiin saaray waana siinla dareeryahay anigu maxamed aadan cabdulaahi maxmed soodaala dhinaga farsamadana saaxiibkayga maxamuud cali gaabshaaw walibana noo dhugunsida aytana siyeetun iseed dhibic lama aalada life streamka iyo muujado gaggaaban ee yeelata idaacadda warsan ee s w ga barnaamijka qaybo jaydhahaya weli ka dhex maruuqdahayna walibana sanglena jimaafayla dagaala khasaare dhimasho iyo dhaawac jaysadii yo waliba usakadhiyay degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose yeeo maamulka degmadaasina anka baaqi hanraabtiyo qaban dhaqdhaqaaqa shabaab hantiyo isku ku guuraan degmadaas laakiin barnaamijka qaybo jay dambi iyo bara qodobkaasi ku dhugunsada doontaan saaxiib yaal waliba ku hormaraysaana madaweynagii hore ee dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxmuud iyo waliba geeg hadeerey beledka muqdisho uu sugona sifayle lahan ka dhowaay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya haddaba safarkan ka horeeya ee xiga ante ka seeda doona madaweynagii hore ee dalka soomaaliya mudane xasanow sheekh maxmuud haddaba shir jaraad uuse qobadaya arrintaasi ku ka hadlay walibana hadalay isku mid tahay dhammaan ummadda soomaaliya meel kasta ay joogto salaamaya si gaara waxaan u salaamayaa madaxda dowladda golaha wasiirada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka soomaaliyeed ee ganacsatada ugaasiyada iyo dhammaan dhallinyarada iyo haweenka kasoo qaybgalay soo dhaweynteynta soo dhaweynteyda aada iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waan ku faraxsanahay inaan siddeed iyo toban bilood kadib aan kusoo noqday magaalada muqdisho waxaan u imiday dalkii in aan xogogaal xogogaal noqdo amuuraha iyo xaaladda dadka iyo dalka waxa ay ku sugan yihiin magaalada muqdisho keliya ma aha waxaan tegi doonaa gobollada haddii alla yidhaahdo safarkaygu wuxuu u badan yahay xogogaalnimo waraysi dadka inaan maxaanku idhahdaa kala warqaadno markaan intaas aan samayno kadib ayaa wixii talo ah iyo ra'yi ah siyaasadeed aan ka hadli doonno haddii aan la yidhaahdo laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay inaan ogaado xaaladda dalka maanta uu ku sugan yahay maadaama aan muddo ka maqnaa ee dhinac walba leh dhinac siyaasadeed leh dhinac dhaqaalo leh dhinac amni leh kadibna wixii talo ah oo mustaqbalka iyo sida loo qurxin karo ra'yigeeda iyo taladeeda siyaasadeed ayaan la imaan doonaa aad iyo aad ayaan mar kale ugu mahad celinayaa dadka baryahan soo socdana insha allah kulamo badan iyo wada sheekaysi badan aan yeelan doona haddii aan la yidhaaho mar kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo intii soo dhoweysay iyo intaa maxaanku idhahdaay gudaha joogtay dibadda jirtaba iyo dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aad iyo aad aa umahadsantihiin wasalaamu calaykum kaas walibaha ay madaweynagii hore ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasanow sheekh maxmuud oo reedanka nagadi beledka muqdisho oo la hadlaay warfadiyeenka
alnuur construction company warshadda bulkeetiga ee alnuur waay adiga niyo wadhiyu min walaadu wedda walseow mahayinka dhiidana bulkeeto oo usa dhanba baduugsan war badanta widay an walfaylah kindhiibay weydiisay lanki kuwa burburi may eenhumati ayle lanki galantiska jarta
bes eraaba may eta bilaayada dhatintaala bulkeeta burbursana lankunbeeso oo ka qaadi beedaynimada kuwele bes oo dheh bulkeeta bariime ee oo madiada baawuraha ku gentoona anburburaana hadiada fadaasa warshada bulkeetiga ee alnuur ma la saato beesada bulkeeta adkaysi leh bidhaantisi shaldubo nanki beedshay ka dhisadoona buug igayla bogi i burburi baarishaynka weelana bartalanka seedow warshada bulkeetiga ee alnuur construction company agabshay kunbadu kabaytomaku dhammaan kulli adeega constructionka kaamilka ee alnuur construction company walaaya ha saara samayba kumid aha interlog noocyaashay shishaldubon bulkeeta
dhugunsadayaalka qiimo iyo qadarinta weli weliba dhugunsadaayana barnaamijka kulanka warsan walibana hasladerinay qaybo qiidhata ee barnaamijka kulanka warsan walibana sanglena hamiin fayla jimaa fayla meel kastiisinga dunyada ku roogdan magaagay socdaalu idaacadda warsan usiyeetun iseed dhibic lama aaladana waa satellite-ka iyo muujido gaggaaban oo idaacadda warsan yeelata ee s w farsamadana waliba si hagarlaangeninka shalhiga ee saaxiibkayga gaabsha qodobo eedan fara badan oo iyo kumid ayan dagaal khasaare jeysadii oo ka dhii degmada markayahanin dareere laakiin ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya hasanow aliow keerow yo waliba sheegay anti ajanabi in dhisi doono garoonka lakadheelow baloonaga ee beledka muqdisho waana isku hilmaamaan shacabka soomaaliyeed anti garoonkaasi ajanabi in dhisan iyo lay dhisada doona
Salvador y Don Quijote.
ducaysane subermarket subermarketka ducaysane duro waranga leh degdhow seefan leh dadaal iyo horumar ganacsi doorshayna ducaysane subermarkeda leh suuq meeldegiyo subermarketka ducaysane sifo welba bagaash sanadkun wali habahi meelalanka seedow subermarketka ducaysane dooqii dadweynagow doorkii dukaamew danyar kalkaalow diir darkaa ku gal teegma deerima leh ha ku daldalo walidantio ka hayfe ducaysane subermarket sifidiis haata walle suuq bay dhowmayka sheegna subermarketka ducaysane suul isalada lahambuuyi agabshay safsafo walse laha ka koobo kormaya agabka iskala safan
waa hagaag dhugunsadayaalka qiimo iyo gadarinta leh waliba dhugunsada ay tana barnaamijka kulanka warsana qaybojay dambe iyo markuum hasla deerni waliba hanin dareere mas-uuliyiin lan haysada musuqa maasuq oo habsaga la dhiki iyo hanin dareere laakiin waliba ku hormaraysaana dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawac jeysada iyo kadhii degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose maamulka degmadana waliba camar kabiyey anti xanraabti oo qaban dhaqdhaqaaqa shabaab iyo isku ku guuraan degmadaas maalmaha dareere gudoomiyihii hore ee degmadaas maxamed cusmaan yiriisow waana eh sii haayaga gudoomiyaga degmadaas iyo waliba use idaacadda warsan ee magaalada baydhabo uun ku warbiyey dagaal khasaare dhimasho iyo dhaawac jeysadii oo dhexmari dhaqdhaqaaqa shabaab iyo ciidanka dowladda iyo ciidan markaasi iswadada gudoomiyagii hore ee degmadaas master yiriisow iyo waliba ku warmay aramayo kumidayan khasaaro dagaalka jeysadii bogtaalo meedhasi ka dhiidi iyo camar use markaasi sheegay intii geeka iyo ka dhex mareen mise oo ka banaanbahayo suubiyan hanisbambahow iyo suubiyan magaalada ka ka dhawaaqeen intii haweenka ama hanraabto qaban dhaqdhaqaaqa shabaab iyo isku ku guuraan degmadaasi mar arrintaasi oo arrimo kale idinku warmaayo waliba hadaljeey kumid tahay
xalay abaarihii laba saac iyo bar ama saddex saac saddex saac oo gow ah ayaa nimankii nabadiidka ah ee iska horjeeday muddooyin sanooyin oo dagaaladeen dhex mareen al-shabaab loo yaqiinay ama argagixisada ah ayaa xalay saddexdii saac waxay soo weerareen degmada marka dhinaca oraxdhac oraxbax xaafad la yidhaahdo abasiiba iyo ceel xaaji ayay soo weerareen saddex meel ay kasoo galeen meel oo cadcadiy xaggeeda meel la yidhahdo waa kasoo galeen oo abaankaroor loo yaqaan iyo meel gubiri la yidhaahdo ayadana waa kasoo galeen meel kaleoo badda xaggeedana way kasoo galeen marka annaga mar horaa loola sheegay inay dhaqdhaqaaq wadaan marka alxamdulilah isla markii istabano iyo dabajeexyo ayay ciidamadu ku bilaabeen kadibna adiga dagaal xunaa dhacay saddex saac ilaa afar saaca dagaalka socday marka guula ballaarna laga gaaray jabkii anaagaa la kulmay ay la kulmeen kadibna dagaalka xoog buu lahaa ciidamada amisom ee ku sugan bilaaska magaalada ayaa madaasiyo badan kusoo tuurtay xaafidii dagaalkaas ka socday kulleyba hadda magaalada way degan tahay wax dhibaato ah maanta oo culays ah ma jiraan isla markiina saddex saac bar dagaalka afar saac oo rugi dhiman dagaalka waa lasoo gebagabeeyey nimanka nabadiidkaana meelihii ay soo weerareen waa laga saaray markaas marka degmada marka ee sida la wada ogyahay waxaa ku sugan ciidan adigu aad hogaaminayso iyo ciidamo kale ee genaraal aanood uu hogaaminayo ayaa ku sugan sidee suurtagal ku noqotay in shabaab ay soo weeraraan degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose oo tiro ciidamo ah oo fara badanna jooga amisomna ay joogaan horta magaalada gudaheeda amisom ma joogto waxaa joogaan ciidamada afar iyo tobanka octoobar oo goordhow xoog la soo siiyey iyo ciidan military ah oo hadhaaya markaa intaan joogay oo il shaqaynayay iyo ciidamo badan oo deegaanka ah oo al-shabaab aragta ay ka dhexayso marka nimankan markii hore kala bar magaalada ayagaa haystay kala barna annagaa joogay waad ka warqabtay marka culeyskaa markay arkeen magaalada ay ka baxeen haween dhexdaas waa soo weerareen xali laakiin dagaal culus kii xale ayuu ahaa jawaabtoodan la mariyey jab iyo halaag ay la kulmeen madaasiya waxaa jirta amisom oo shaban ay soo rideen oo ku dhacay meel baqaar ah oo dukaan ah oo gabar ay leedahay dukaankaas ayaa dhar ku jiray shamakii qabtay gubtay oo meel dheer ay kasoo rideen buur ah wax khasaaro oo kale hadda shacabka gaareen ma jiraan ayagana afar saddex miida laga reebay oo nimanka nabadiidka ah jabkii halaaga ay la kulmeen annagana waa isnaqaanaa nimankan ciidaman aan ku kalsoonahay oo luuqay galaan ama luuqay ka baxaan ama meeshay galaan yaqaaniin ayaa jooga magaalada marka kalsooni buuxdan ku qabaa marka nimankan weligooda ku dhufee ka dhaqaaqay aa jireen waanu naq- waanu ku naqaanaa kuwaas argagaxin waaye laakiin dhig jiraq uma siinayna haddii ilaahay sidaa jab yaraaya la kulmi doonaan waaya ee labada dhinac khasaaraha soo gaaray ma noo sheegi kartaa ee dhankiina iyo dhanka shabaabka ee aad la dagaalanteen iyadoo ah, ah, ima- laga hadlayo xaqiiqda rasmiga ah ee ee ka jirta ee khasaaraha labadiina dhinac ee soo gaaray aniga horta weligay been maligu ammaanayo hadday jab asi gaarana waa sheegayaa haddaan guul gaarana waa sheegayaa laakiin waxaan ku kalsoonahay ciidamo tababarkooda een, iyo nidaamkooda een, aad iyo aad een, u difaac yaqaan dalkooda iyo dadkooda ayaan ku kalsoonahay haastaa waxa ii dheer haddana afar iyo tobanka oktoobar ciidamadii madaxweynaha een, maalintii qaraxii soobe een, la qoray oo tababar dheeraad ah watana way joogaan oo alguuta ah marka iskaashigeena een, anigu waa dayba tabar ii la-ayeen anigu had xoog kale oo dawladeed helay tabar iima helayaan laakiin waa joognaay oo meel alla luuqyaha ku duraanay i arag lay tahay laakiin ilaahay idinkiis jab iyo alaagay la kulmi doonaan khasaaro oo dhinaceena soo gaaray ma jiraan hal ciidan laga dhaawacay ma jiro een, dukaankaas oo sabanka asku dhacay ama madaafiyadii lasoo riday maa maa ku dhacday aan la ogeyn oo gubtay oo isla markiina islaabeenkiiba ciidamada ay damiyeen een, oo dawladda marka khasaara labada dhankeena soo gaaray ma- laakiin ayaga saddex midab ayay ka carreen hadda duurkaana shacabkii nida duuga marka waxay dhaawaceen oo markay meelihii tageen dhaawac badan ay qaateen waa loola sheegay laakiin hadda magaalada sideeda ayaa gacanta unagu haynaa Een, nimankaan anaga dagaalkooda waa naqaanaa jab iyo alaayay la kulmaayeen mar kasta waayahay ee khasaaraha gaaray ogaalkaaga intaad ka warhayso waa imisa annaga dadka meelaha dheer oo ay joog ay degan yihiin sida jilib oo kale sida janaal oo kale een, meelaha ay kasoo baxeen een, dhaawacyada ay ja- meelaha geysteen janaal ilaa si- lix cabal ay geysteen jilib ilaa toban iyo ayay baawarku qaateen oo haddana ay u wareejiyeen dhinaca owdheegle marka jab xun aa ku dhacay khasaaro badan aa gaaray baawur dhaawac u wadaadaa madaafiica dhinaceeda ku dhacday een, ayagana saraakiila waxay ka gaareen marka annaga markasta iyaga waxaan u nahay nimankaa nabadiidka xoolaheena dhaxay guryaheena gubay shacabkeena gowracaya shacabkeena dhibaataynaya anigoos maamul ee koonfur galbeed i taageerayni dawladda i taageerayni ayaan iska dhicinayay ee lambarqonta saas oo kale generaal werfu waa joogay waa iska dhicaagaan anaa joogay waa iska dhicinayni haddoon taageer helay oo dawladeed een, marka dhig janaq uma siinaayo een, cid alle ciddii nabadda kasoo horjeedo oo shacabkaas carqaladays rabtane gacan bira ku qabanaa cagtaa la marnaa haddii ilaahas yidhaahdo dagaal markii uu meel ka dhaco eh, waxaa eh, dhimasho iyo dhaawac soo gaarta labada dhinac ee dagaalamo dhinaca kale waxaa eh, eh, eh, eh, aan marnaba aan laga maarmaynin eh, dadka shacabka oo gudahooda lagu dagaalamay dhibaataa ka soo gaardho Eh, dhanka dukaanka iminka adigu aad sheegtay marka laga reebo shacabka ogaalkaaga maxaa khasaare ah gaaray dhimasho iyo dhaawac haddii aad adigu ku horhayso aniga magaaladan shacabkeeda ha- gabarti yar iyo habarti weyn iyo waayeel qabiilka walbo yihiin bir iyo daarood habiye maxaa qabiilka digile miribe dhammaan horta waa ayladeyda aan wakiilka mas-uulka ka ahay saasi markii dagaaladan een, xalay xabadoo dhacaysaan dhex socday saaki een, aniga iyo ciidamo badan saraakiil ah oo madax ah ayaan xaafadihii dagaalada ka dhaceen ayaan tagnay afar guri oo madaafiic ay ku dhacday oo laakiin mar hore ciddooda ay ka gu- guri dadkii ay ka guureen oo xamar ay u qaxeen dagaalkii hore ay ka qaxeen afartaas gura ayaa madaafiic ku dhacday iyo hal guri oo baraakas jiinga ah jiingad ah oo ayadana een, holaacday oo khasaar weyn ay gaartay laakiin ay dad asdeganeen marka madaafiicda ee maanta aan soo aragnay meelahay ku dhaceen dad maku dhimin dadna kuma dhaawacman laakiin waxaa ku dhammaaday een, dameero dameero aan arkay ilaa lix dameer todob dameer oo xaafadaha meeshii dagaalkaas ka dhacay ee dhex yaala oo xabada ay ku dhaceen iyo qaar madaafiicda ay- ay habsatay oo dameer ah iyo moore eri oo shan neef camal oo iracad ah oo ayagana een, madaafiic ay ku dhacday shan neef ay ku dhimatay marka wax kaleoo khasaara oo shacab ah aan soo aragnay ma jiraan Waaya.
een, maanta shantii saacaan kasoo baxnay haddana magaalada waa degantahay geeska geesna ciidamada dawladda iyo deegaanka oo isbiirsanaya ayaa jooga waxaad sheegtay in guriyaashii madaaficdu ay ku dhacday aysan dad degnayn dadkaas halkeed geyseen ee dadkii ka qaxay oo weli dib aan ugu soo laaban miyaa jira ama bakdiin oo maamulkiina laga qaba ayay ka carareen dadka horta dadkii baqara- barakacay oo jilib iyo dhulkaan aaday guryihii oo hadda madaaficda ay ku dhacay waxaan u naqaanaa argagixiso guryahaas markaa shacabkii meesha jooga weydiinay waxay igu sheegeen in dadkii garbeerayaasha inay leeyihiin guryahaas oo ka barakacay marka maanta amar waxaan bixinay dad badan oo ilmahooda inta ay joogaan oo dagaalada shabaab hogaamiyaa jiro waxaan u sheegnay inay magaalada caruurtooda iyo hooyooyinkooda ay raacaan ninkooda meeshaas jiro ay ka guuraan ayaa maanta u amarnay ciddii wiilkeeda shabaabas yahay ama ninkeeda shabaabas yahay magaalada marka saddex biraan u qabanay inay ka baxaan ay meeshay wadaadkeeda ama wiilkeedas jooga inay aadaan ay magaalada faaruqiyaan amarkaasina waa socon doonaa marka laakiin hadda guryaha laga qaxay nimankii nabadgidkaa ka qaxeen nimankii soomaalinimo iyo nabad rabane dhinaca oo raacdhac ay usoo baxeen waa nabad qabaan alxamdulilah waaya yariiso waxaad amar ku bixinaysaa oo weliba e, e, e, aan lala gebanaynin in e, dadka e, e, shabaabka qaba ay deegaanada shabaabka joogaan ay u qahaan go-aankaas ma qaadan kartaa haddii gabadhaadu uu qabo nin ka mid a dhaqdhaqaaqa al-shabaab ama walaashaadu uu qabo nin ka mid a dhaqdhaqaaqa al-shabaab in banaanka ay u baxdo adiga aniga wixii amniga wixii amniga carqaladeynaya gabarteeda amiir mee koox ciidan oo shabaab sheegnaa dad qabo ayda hadda agtay ma joogto mana joogaysibo gabar shabaab raadatayna aniga maba dhalanba horta taas taas waaye amarkan waxaa lagu sugaa amniga ninka habeenkii waxaad samayn karaa naagtiisa ilmihiisa joogaan habeenaad soo dhuumi karaa gurigaas imaan karaa laba habeenaas guriga dhex bari karaa sirtii wixiias ogaan karaa haddana duurkiisaas gelaa waxaas waa diidnay cid alla ciddii naag alla naagtii nin shabaabas qabo caruurta u hayso magaalada marka way ka baxaysaa way ka baxaysaa way ka baxaysaa hadday diidana ga- xabsi iyo annaga qasab uu rabeeno meel alla meeshii rabta waa la geynaa laakiin ma ogolaan doono nin shabaab ilmihiisa marka inay joogaan amiir ha aado ciidan ha aado nooc walba aado waa raacayaan duurkaas galay ayay la gelayaan ha arko dhibka shacabkaas u geysanaya asagana ha arko ilmihiis geedaha u seexdaano naagtiis geedaha u seexato dhibka shacabka nabadgelya rabaas ugeysanaya u geysanaa mana joogayaan amarkaasina maanta microfonaa qaadana waa naadinay ninkii shabaab wiilkiisas yahay habarta iyo aabbahaasay waa guurayaan haddii naagta ninkeeda al-shabaabas yahan waa guuraya waa ka daba qaadaysaa Ee, marka laga hadlayo degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose muddo waxa ay saldhig u ahayd dhaqdhaqaaqa al-shabaab sanado fara badan waa degmadii ugu dambeysay ee la dhihi karaa oo dhaqdhaqaaqa al-shabaab ay muddo fara badan ay gacanta ku hayeen isla mar ahaantaasna ka guuritaankooda kadib aysan saldhiganin marka sidee e, e, ku ballanqaadi kartaan ammaanka dadka shacabka maadaama xalay lasoo weeraray annaga fiiri magaaladan al-shabaab kala baray haysatay anana kala baraa joogay anigoo mar kasta ka wakiil ah maamulka koonfur galbeed marna ka wakiil ah dawladda dhexe ciidamo ayaa ii joogay magaalada kala bar anigaa joogay amnigeedana boqolkiiba boqol waaye hadduu madaxweyne shariif yimaado cid waardeynaysa ma jiro asagoo alla waardeynaa meesha salawaas maraa farmaajo hadis yimaadana saas oo kale ciidamadii yimid ee hambalyo ii bixiyeen ay hambalyadaas ii gaarsiiyeen ay ilaa madaxweyne hambalyadaas gaarsiiyey nabadda aan sugay inta aan joogay mas-uuliyadda aan ka ahaa haddana inta dhiman ee magaalada hadda dawladda aan ka garabsaday ee laga saaray shabaab waxaan ballanqaadi doonaa madaxweyne alla madaxweyne yimaado inaa asagoo alwaardeyn inaas meel kasta maro taasina waxaa lagu gaari karaa in aan ka saaro hooyooyinka ilmahooda ee nimankooda al-shabaab ay yihiin in magaalada aan ka saaro taasaan lagu gaari karaa oo nabaddiidka ah oo dhigta wax loogu sheegay waaya amarka adigu aad soo saartay ma kullu qabaan saraakiisha ammaanka ee ku sugan degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose oo ah in haweenka ay qabaan saraakiisha al-shabaab ay iskaga baxaan degmada marka annaga dhinaceenna intay joogaan wax ma gaaraayo muddaan u qabanay ee saddex beri ugu dambays ah ee ka bilaabato maalinta sabdiga axad iyo isniin kalaado ciddii lagu helo oo niminkeeda amiir aada ama ciida aado inay baxaan ay baxaan ayaan amarnay qaar badanna waa baxeen daa wixii kalena waa naqaanaa halhalaa u naqaanaa nooc walba yihiin inay magaalada ka baxaan ka baxaan anigii saraakiisha amnigana mar hore go-aanadaasaan qaadanay cudur inta iskugu dhex jiro ma baasamaayo cudurkaasay ninka ilmihiisa iyo naagtiisa inay daba kacaan ayaa lagu baanan karaa al-shabaab wax kale lagu baanan kara male waayahay ugu dambayntii waa sidee aawa ammaanka degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose hadda magaaladan ku suganayo haddaan aan kula hadlaayo ayaan magaalada kasoo maanta oo dhan joogay hadda shir ama soom ayaan u socdaa ceel jaalle wax dhibaato ah kama jiro ciidamada dawladda afar iyo tobanka octoobar iyo militariga iyo ciidamada amniga oo maamulka la shaqeeya ayaa jooga wax dhibaato ah ma jira ganacsiga waa furan yahay maqaadaha maqaayadaha waa furan yihiin wax walba nabada ay ku socotaa nimankaani shacabkina waxaan u sheegnay lacalla hadday bamba dhacdo dhalinyarada inay roorin hooyooyinka ay roorin meeshooda ay istaagaan markaasay ninka rooray aas yahay ninka bambada tuuray shacabkina aaday ula shaqeeyaan ciidamada tan kale waxaan ku sheegi karaa shacabka waxay weligood arkin ayay dhigtooda dhigooda kasoo dhacaya waxay tahay ciidan noocan oo kale weligeena ma arag ay yidheen ma arag mana soo marin ciidan aan isbaar eedo aba hooyo ku leh oo shacabka uu gargaarayo noocan oo kale weli ma arag madaxweyne farmaajo aan ugu mahadinayna ay yidhaahdeen iyo guddoomiyadiisa iyo maamulkiisaba berita haddii ilaahay tiraa jimco waaye sabdina magaalada waxaa ka dhexi doono banaanbax ballaaran oo lagu soo horjeedo oo lagu soo horjeedo al-shabaab oo lagu taageerayo dowladda federaaliga ee soomaaliya nabad iyo nolol waa hagaag dhugunsadiyaalka qiimo iyo qadarinti le kaas walibaha ay guddoomiyadii hore ee degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose oo qadka taleefanka idaacadda warsan uu sugo rooga degmada marka si toos ayinku ku waramahay qadka taleefanka
new idumiinku wargabdo idoonteeda sifaday alaab xismiha maras weydiisiday ahtir ertoy maay bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarnamey bombay dhowa daydhaba kiyaala ranteew ijeego habaabaaniki jeeyin maay maytubelin maarinayso oo magaajiga qoron gudaha almuwira haa gudaha galaan haba maarigaas walaagii alaabhaay isnuugii halintan maskisheen adiina wali lahaysahmara qalab dhismaku doonaya alasayti bakuwe agluwa hadaa edebni doorkudoora istibaarni walyara xukummadu fooluwaa almuwiira alaabta dhismeeda idiyeewu aboor min shay dudumuwa awoodin min shay gee
waa hagaag dhugunsadayaalka qiimo iyo qadarintileh weliba dhugunsada aytana barnaamijka kulanka warsan welibana hasla deernay gebagabadii barnaamijka kulanka warsan mas-uuliyiin lan haysada musuq maasuq iyo weliba la dhikay xabso kiyaala magaalada war ha ku bahi madaga dacwada dalka kenya mudiin iyo weliba uuse amarka biyey antilaha hirhira hoqeeyaha guud ee wasaaradda arrimo beero ee dalkaasi kenya iyo saas oo kale li qof oo markaasi la kutuhmaya inti musuq maasuq ba'san iyo suubiyan hoqeeyaga iyo mas-uuliyiinta iyo waliba la ka eedayay intiyo si qaldan isticmaaleen dakhliga geleyda oo markaasina li mas-uul ku mid ah iyo mutaysadeen anti habsaga lantahaba waa hagaag dhugunsadayaalka qiimo iyo qadarintileh barnaamijkii kulanka warsan ee uu ka hojimaayay sunkula dareerasan idaacadda warsan ee beledkan baydhabo yaantaha ka gebagabaayana barnaamijka uu ku waliba hasiin saaray waana siinla dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala dhinaga farsamadana waliba galan guingiisii ay saaxiibkayga maxamuud gaabshaa tani intii barnaamijkan barnaamijkii dambe uuna reedunku kulumaana saaxiibada barnaamijka kulanka warsan oo iska duuban osan leh sidiyo amiin fayla walibana mahadnaqaana dhugunsadayaalka bilow iyo dhammaad barnaamijka sida tooska aan la dareeren waliba sanglena saaxiib yaal jimaa fayla walibana siinku ku tabaanay sidiyo hamiin fayla intii barnaamijkan aan dhugunsaneen waliba reedni ku hel korana barti internet kuna kalena warsan radio com